الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد يقول الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا waxaynu ku jirnay ama inoogu dambeysay aayaddu ilaahay kaga warramay hadduu qofku gabadh furo uu nin gabadh furo kadib markuu mehersaday kadib hase yeeshee wax is araga aanay dhicin ama galma ahi in gabadhaasi wax ciddo ah oy tirsanaysaa aanay jirin waxaan tilmaami lahaa laba masalo aayadda waxaa laga fahmayaa qeydka iyo shardiga ilaahay uu ku xidhay ee ah humma tallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna ilahay uli dabeedna aa furtaan markaa mehersateen kadib idinkoon taabanin oo wax is arag iyo galmaya aanay dhicin qeydkaa waxaa laga fahmayaa haddii galma ama is arag uu dhaco inay ciddo leedahay waadix haadaa way caddahay waana sida aayaadka kale kusoo aroortay iyadoo sariixa dayib waxa kale oo iyadu ka waran u baahan masale ay ahlulcilmigu tilmaamaan oo la idhaha masalatu alkhalwa haddii labadaa qof aanay is arkinba aslan aayadda wer yani waxa weeyaan yani suurada xukunkeedu waadix weeye laakiin hadday khalwa dhacdo ka waran oo ay dhacdo labada qof inay is arkaan oo mathalan ay guri isugu yimaadaan albaabkana xidhaan walow ama galma ha dhacdo ama yaanay dhicina waxay la xukun tahay sidii oo ay galma dhacday ciddo taamay leeday markaana waana sida ay xukumeen alkhulafaau alarbac alraashidiin radia allahu canhum marka masaladaasna waa inaad sidaa ugu dhugmo yeelatid ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu nebiyow nebi maxamedow innaa axlalnaa laka waxaanu kuu xalaalaynay innaa anagu axlalnaa laka waxaanu kuu xalaalaynay aswaajaka dumarkaagii allaatii kuwaasoo aatayta aada siisay ujuurahunna mehero mehero meherkoodii ama meheradoodii iyo wamaa malakat buu ilaahay kuu xalaaleeyey wixii ay mulkiday yamiinuka gacantaadu midigtaadu oo mimaa afaa allahu calayka wuxuu ilaahay kuu soo celiyey ee fayga kuu siiyey ah wa banaati camika buu ilaahay kuu xalaaleeyey hablaha a ilmaadeerka tihiin iyo wa banaati cammaatika hablaha eedooyinka eedooyinkaa dhaleen maxaa la dhahaa ilmaabtimiyamsa wa banaati khaalika iyo abtiyaashaa hablaha ay dhaleen iyo wa banaati khaalaatika habaryaraha hablaha ay dhaleen allaatii kuwaasoo banaatu lcam wa banaatu cammaatik wa banaatu khaalik wa banaatu khaalaatik afartaas la sheegay oo allaatii kuwii ah haajarna macaka ku macaaga hijrooday wamra'atan buu ilaahay ku xalaaleeyey gabadh oo mu'minatan ilaahay rumaysan oo muslimada in wahabad hadday kuu soo hibayso nafsa in wahabad hadday u hibayso oy u hanayso nafsaha nafteeda lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam in araada annabiyu waa haddii uu nebigu doono an yastankixaha inuu guursado khaalisatan laka xaalay tan dambe tahay mid kuu gaara adiga min duuni lmu'miniina mu'miniinta kale aanay kula wadaagin mu'miniinta kale sokadood qad calimnaa buu ilaah yidhi waa ogaanay maa faradnaa calayhim wixii aanu mu'miniinta ku faral yeelle ku waajibinay fii aswaajihim dumarkooda aanu kaga waajibinay iyo wamaa malakat aymaanuhum waxay gacmahoodu mulkiyeen ilaahay wuxuu yidhi sidaa waxa ilaahay uu sharciyeeyey oo ilaahay sida kuugu banneeyey adiga likay laa yakuuna calayka xarajun si aan guudkaaga wax xaraja iyo cidhiiri iyo waxa weeyaan dayq ahi aanu u ahaanin wa kaana allahu ilaahayna wuxuu ahaa yahayna ahana doona ghafuuran alla dembi dhaaf badan raxiiman naxariis badan oo idiin naxariis badan waxa uu idiin sharciyeynayo halkan ilaahay jalla wacalaa waxa uu kaga hadlayaa ama aayaadkani ay ka hadlayaan inay nebiga sala allahu calayhi wasalam ay xalaal u yihiin dumarkiisaas uu qabay ee hooyooyinkii mu'miniinta ah waxaanu ilaahay tilmaamay inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam siiyey meheradoodii ad mehe dumarka aada meher ku guursatay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dumarkaas ay aayadu tilmaamaysa aswaajaka alaati aatayta ujuurahunna waa sagaal tiradoodu horena waa u sheegnay magacaantooda mar kalena inaan sheegna waa laga yaabaa ilahi wuxu uhi allaati aatayta ujuurahunna kuwa aad waxa weeyaan meheradoodii siisay waayo meherku waa muqaabil alistimtaac sida awgeed ayuu waxa uu yahay waajib waana min shardi waxay ahlulcilmiga qaarkood yidhahdeen waa min shardi nikaax shuruudda nikaaxa ayuu meherku ka mid yahay ahlulcilmiga qaarkoodna waxay dhaheen may waa waajib laakin shardi maaha calaa kullin hadda uma jeedno masaladaas rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dumarkiisa dhammaantood yacni waxa uu meher uga dhigay labiyo toban waqiyood iyo nisfu waqiya waxa weeyaan ayuu uga dhigay meher oo marka la isu geeyo isku noqonaysa shan boqol oo dirham shan boqol oo dirham umu xabiiba bintu abi sufyaan iyada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa meherkeedii ka bixiyey najaashi oo afar boqol oo diinaar ka bixiyey safiya bintu xuyey nebigu sala allahu calayh wasalam markii lasoo qafaashay laga khaybar markii la furtay lasoo qafaashay waa xoreeyey meherkeedina rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu ka dhigay xoreynta uu xoreeyey juwariya bintulxaaris almustaliqiya waxaa nasiib u helay thaabit ibnu qays ibnu shamaas deedna nebigu sala allahu calayh wasalam mukaatabadiiyo lacagtii lagu xudhuu ka bixiyey iyana saasuu ku guursaday amaa inta kale yani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka bixiyey meher shan boqol oo dirham yani waxa weeyaan la qiimo ah ilahay wuxuu yihi wamaa malakat yamiinika buu ilaahay kuu xalaaleeyey wixii gacantaadu ay hanatay ee addoommo ah iyaguna waa ku xalaal dumar addoommo ah oo aada khaniimo iyo fay ilaahay gaalada kaa siiyey ah a qof muslima oo xor ah ma noqon karo fay iyo khaniimo ma noqon karo rag ha noqdo dumar ha noqdo ma noqon karo laakiin qof gaal ah oo gaalnimo lagu soo qabsaday isagoo islaamka hor taagan waxa weeyaan kaas ayaa kafayga noqonaya ama gelaya uu yahay sa awgeed buu ilahi wuxuuhi mima afaa allahu calayk nacam waxaana ka mid ahaa dumarka nebigu sala allahu calayh wasalam fayga ku soo galay iyo gaalada laga qabsaday safiya bintu xuyey ibnu akhtab oo gabadh uu dhalay ah nin ka mida madaxdii yahuudeed ee reer khaybar rasuulku sala allahu calayh wasalam waa xoreeyey meherkeediina xoreynta uu xoreeyey ayuu ka dhigay waxaa ka mid ahayd juwayriya bintulxaaris almustaliqiya oo qaswat binlmustaliq nebigu sala allahu calayh wasalam iyana uu kusoo waxa weeyaan qafaashay ama kusoo qabsaday marka sidaas ayaa ilaahay jala wacala uu yihi mima afaa allahu calayk marka maxay ka kooban yihin dumarkii nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa axraara oo rasuulku sala la xaraa'ira oo rasuulku sala allahu calay wasalam uu guursaday meherkoodii uu siiyey iyo kuwo kale oo ilaahay jala wacalaa yacni waxa weeyaan uu qaniimo iyo fay uu ku helay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo iyagana meherkoodii uu siiyey ayib ilaahay wuxuu yihi wa banaati camika wa banaati camaatik dumarka edooyinka dhalaan ama adeerada dhalaan abtiyaashaa dhalaan habaryarahaan dhalaan iyaguna waa ku xalaal waana inta sida ahlulcilmi waxay dhahan afartaasi waa inta qaraabada qofka qaraabo la wadaagta ee dumar ah ee u banaan inta kale waa ka xaaraan soo kuma idin soo marin suuratu nuur iyo suwar kale wabanaati camika wabanaati camaatik wabanaati khaalika wabanaati khaalatik ilaahay wuxuu ihi allaati haajarna macaka dumarka afartaa ka soo haray qur-aanku ee qaraabo ay qofka wadaagaan waxaa la sheegay inaanu geyin ilahay wuxu uhi xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum wacamaatukum wakhaalaatukum wabanaatu lakhi wabanaatu lukhti waummahaatukum allatii ardacnakum waakhawaatukum min alradaaca waummahaatu nisaa'ikum warabaa'ibikum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihina ilahay wuxu uhi allatii haajarna macaka maxaa looga jeedaa intaas culimadu waxay dhaheen waxaa loo jeedaa afartaa dumarka ka mida qaraabada ah wadaagtaan ee gayaankaaga ah waxaa shardiya inay noqdaan kuwa soo hijrooday oo kuwii aan soo hijroon ee iyaga ka mid ahay kuma bannaana inaad geydaan waana qadiyad nebiga sala allahu calayh wasalamku gaar ah falaa yaxillu laka min haa'ulaa'i alarbaci almadkuuraat ilaa man haajarna macaka ama man lam yuhaajirna macahu fayaxrumna calayhi sala allahu calayhi wasalam wa hadihi min khasaa'isihi fi nikax ma aragtaad afartaas loo xalaaleeyey ee qaraabadiisa ah eedooyinkii ama adeeradii ama abtiyaashii amarya habaryarihii dhaleen waxaa shardiya inay soo hijroodaan oo ay ka yimaadaan bildaanu lkufri yimaadaanna beled lislaam madiina ma aragtaad walihaada waxaa laga wariyey umuhani inay tidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam ayaa guuri i weydiiyey deedna waan ka cudur daartay markaasuu ilaahay wuxuu soo wey soo dejiyey yaa ayuha nabiyu aayaddan ina axlalnaa laka ilaa qowlihi haajarna macak markaasaan waxaa noqday mid aanu xalaal ahayn maadaama aanan soo hijroonin waayo waxaan aha dadkii maka lagu qabsaday ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi idhabuu fa antum tulaqaa aragtaada marka qeydkaasi ma ummaddo dhan buu yaalla mise nebiga ha dhowto beerka ha ka rarina wamra'atan muuminatan buu ilahay yihi iyo gabadh muuminada in wahabat nafsaha lilnabiy tanna nebiga sala allahu alayh wasalam qadiyad u khaasa weeye siduu ilahay buu yihi khaalisatan laka min duuni lmu'miniin oo hadday gabadhi nebiga u timaaday tiraa naftayda ayaan kuu hibeeyey waxaa u bannaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu guursado waxaa kaloo u bannaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu guursan xukun inuu guursadaa nebigu u bannaan oo bilaa meher uu ku guursado wamra'atan muuminatan buu ilaahay yidhi iyo gabadh muuminada halkaa maxaa ku baxay mid kitaabiyada ama kaafirada in wahabat nafsaha hadday nebiga u hibeyso nafteeda u hibeyso linabiyi sala allahu alayh wasalam in araada nabiyu an yastankixa hadduu doono nebigu sala allahu alayh wasalam inuu guursado isna iyana way u bannaan tahay oo waa u xalaal arrintana waxay ka mid tahay khasaaistii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay ka mid tahay sida ilaahay ba u yihi khaalisatan laka min duuni lmu'miniin waxaana dhici jirtay in dumar badan nebiga sala allahu alayh wasalam ay u yimaadaan oo iyagoo raba inay rasuulka sala allahu calayh wasalam ori u noqdaan oo ay sharaftaa helaan oo ay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam duriyad iyo caruur u dhalaan yacni manqabada intaa leeg iyadoo iyagoo jecel inay nebiga sala allahu calayh wasalam nafahooda u hibayn jireen ayaa dhacday ayaa dhici jirtay anas ibnu malik radia allahu canhu aayadda qur-aanka markuu ilahay yihi khaalisatan laka min duuni lmu'miniin maxaa la sheegay xukunkaasi inuu gaar u yahay ayo nebiga calayh isalaatu wasalaam culimadu waxay dhaheen halkaa xukun sharciya lagala baxaya ama qaacida sharciya oo axkaamta nebiga sala allahu calayhi wasalama la faro dadku way la leeyihiin oo way soo gelayaan oo iyaguna yacni waxa weeyaan waa mid mashruuc ah oo la farayo sida nebigaba loo faray ilaa xukun nebiga ku gaara mooyaane ma aragta alaslu waa maxay in khitaabka nebiga sala allahu alayh wasalam lagula hadlo ee loo jeediyo ee wax lagu faro ama wax loo diido ay la wadaagaan ayo ummaddu ilaa iyo la helo daliil rasuulka sala allahu alayh wasalam xukunka ku khaas yeelaya waadix hada alkalaam ma daliilu hadi alqaacida waa aayadda qur-aanka khaalisatan laka min duuni lmu'miniin anas ibnu malik radia allahu canhu waxa uu yihi gabadh baa u timi nebiga sala allahu alayh wasalam iyadoo nafteeda u bandhigaysa oo u tilmaamaysa inay rabto nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu guursado oo nafteeda u- u hibaysay markaasay waxay tihi yaa rasuul allah alaka biya xaaja wax baa iya dumar ma kuugu sugnaaday inaan nafteeda ku hibayaan rabaaye intaanu anas xadiiskii dhammaynin dabcan xadiiska dad buu u sheegayaa ayay inan uu anas dhalay waxay tihi ma aqala xayaa aha alla maxaa xishoodkeeda taa ka yaraa ah waa sawaataa waa sawaataa waxay u dhigantaa jabnaya ma gabar dumara saa samaynaysa yacni ya aad bay taasi xisho mid bilaa xishooday ahayd bay tihi bal haddee dhegeysa anas halku kaga soo hadhay inantiisii wuxuu ku yidhi hiya khayrun minka adiga way kaa khayr badnayd ragibat fi nabiyi sala allahu alayh wasalam nebi maxamed baabay rabtay facaradat calayhi nafsahu nafsaha markaasay nafteedii usoo bandhigtay laakiin adu maxaad haysaa waa raddi adag weeye anas ibnu malik kadalika rasuulka sala allahu alayh wasalam gabar baa u timiye waxay ku tiri yaa rasuula allah ibnatun lii kada wa kada yacni inan ay dhashay ayaa ammaantay oy qurux iyo akhlaaq wanaag ku sheegtay ay tiri waxaan rabaa gabadha inaad guursato markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi waan kaa aqbalay islaantii mala hadalkiibaa yacni farxad bay kala ballaadhato dabadeedna inanteedii ammaan dabada u qabatay markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam ilaa yaa ay gaarsiisay inay tidhaahdo xataa wax xanuuna marnaba kama ashkatoogto deedna nebigu wuxu uhi laa xaajata lii fi ibnatik wax baahiya uma qaba inantaada rasuulka sal alla alay wasalam wuxuu ka yaabay qaabka ay yani yahalka ay gaadhsiisay markaasuu nebigu sal laa xaajata lii fi ibnatik mid u banaanna weeyaan nebiga alayhi salaatu wasalaam inuu aqbalo iyo inaanu aqbalinba kadalika waxaa bukhaari ku sugan iyo muslimba in gabadhi nebiga sala allahu alayh wasalam ay u timi oo ay ku tiri yaa rasuul allah inii wahabtu nafsii laka naftaydii baan kuu hibeeyey deedna waxoogaa ay nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa taagnayd u nin nin saxaabadiisi saxaabada ka midii markuu arkay nebigu inaanu gabadhan eh, rabin inuu guursado oo waxa jay ugu sugnayn uu ku uri zawijniha in lam yakun laka biha xaaja nebi maxamed ii guuri haddii aanad wax baahiyo u qabin markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi hal hal cindaka min shayin tasduquha iyah waxaad meher uga dhigta ma haysaa markaasuu yihi maya waxaan meher uga dhiga ma hays ma hayo ilaa izaarkayga mooyaane go-aan guntanay mooyaane nebigu wuxuu ihi kan adiga guntane sidee odhanaysaa een, orod wax kale soo dayday deedna waxay ku tusinaysaa xaaladoodu siday ahayd deedna waxa wuxuu yihi nabigu alayhi salaam mar intuu kusoo noqdi waxa ma hayo rasuulku wuxuu yihi iltamis walow khaataman min xadiid war ma fargal xadiidana miyaad soo weydi deedna wuu soo dayday oo wuu soo waayey nabigu wuxuu kuri wax qur-aana ma xifdisanta markaasuu yihi haa suuratu kada wa kada wa kada suurada qur-aanka oo cadada ayuu sheegay markaasuu nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yihi zawajtukaha bima macaka min alqur'an waxaan kuugu guuriyey inaad barto qur-aankaa aad garanayso ood cilmigaa barto oo meherkeedii in cilmigaa la baro uu noqdo aan rasuulka sala allahu alayh wasalam dumarka naftooda u hibeeyey waa intee qolaba waxbay ku sheegeen aan laakiin eh, tiro go-aanoo hadda asaaniid saxiixa loo hayaa ma jirto waxay laakiin culimmadu tilmaameen in nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkii nafahooda usoo hibeeyey aanu nebigu waxba ka guursan waayo khiyaarka isagaa lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waxa uu siiyey khiyaar labada sidi laba sidii uu jeclaado inuu yeelo hadduu ku qancanay inuu guursado uu doono inuu guursado haddii aanu doonin inuu guursanaynin mid u bannaan ay tahay ayuu ilaahay jala wacala u sheegay dumarka nebigu calayhi salaatu wasalaam markay aayaddani soo degtay uu hayay waxay ahaayeen lix quraysh ah khadiija wa caaisha wa xafsa wa umu xabiiba wa sawda wa umu salama eh, iyo dabcan cafwan sagaal bay ahayn dumarka nebigu alayhi salaatu wasalaam waana sagaalka aynu hore u sheegnay eh, magacaantooda nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxba kama guursan dumarkii waahibaadka ahaa ee nafahooda usoo hibeeyey Een, aayaddan ayb ilaahay wuxu uhi qad calimna maa faradna calayhim fi aswaajihim wixii muslimiinta lagu waajibiyey dumarkooda iyo markay guursanayaane axkaama ilaahay wuxuu uhi waa ognahay oo waa ogeysiinay waanaanu ognahay oo maxaa ka mid a inay gabadha me- mehersiiyaan kow waxaa ka mid a inay ka doonaan weligeedii oo weligu laga maarmaan u yahay laa nikaaxa ilaa biwaliyin waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum صداقة كذلك وآتوا النساء صدقاتهن النحلة وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وحكم إذا إن شاهدين لو سمعي لما مرخاتي وحكم إذا إن رجي دمر رجي مؤمنين تاني وبنانين أفر دمر كبدن إلي جرسدان حرة آه يعني waxa weeyaan afar dumar oo xora wax ka badan inay guursadaan inay u banaanayn laakiin nabiga sal allahu aleyh wasalam uu u baneeyey ilaahay in ka badan yani lixikmatin baaliga waxaa ka mid a inay u banaan tahay inay banaan tahay inuu qofku gabadh dumar mu'minaada guursado kuwa ahlulkitaabana ay guursado waalmuxsanaatu min almuuminaati waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waxaa ka mid ah axkaamta guurka ilaahay uu sharciyey muuminiinta loo jideeyey inay ka xaaraan tahay muuminiinta inay mushrikaadka iyo dumarka kaafiraadkaa guursadaan ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تمسكوا بعصم الكوافر إلى غير ذلك أو إلهي أحكامته الشرعية إلهي وحويل وما ملكت أيمانهم يوحي نف قعمود أي ملكيهم با وحي أنو كغفر لأن إلهي وأوبي وقفك مسلم كا رقا وحا أبنان إن وحويان أدوما سميسته وحويان دمر أدوما إنو سميسته لكن وحا واجب كأ inuu ixsaan sameeyo xaqoodana uu mariyo ayaa waajib ku ah yani waxa weeyaan oo aanu dulminin rasuulku wuxuu ilaahay wuxuu yihi waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum gayru maluumiin sidaa ogeed ba shareecadu waxay fartay in haddii gaalad dumar laga qabsado dumarkaasna maadaama sabyi ay yihiin oo loo qaybinayo ciidanka islaamka inaanay bannaanayn dumarkaas in waxa weeyaan qofka muslimka ay dumarnimo uu ula dhaqmo ama galmo uu waxa weeyaan uu la sameeyo ilaa iyo uu riximkooda istibraal lagu sameeyo oo la ogaado inaanay wax uura lahayn haddii ay xaamilo tahayna ilaa ay waxa weeyaan umusho laa tuutacu xaamilun xataa tadac walaa xaa'ilun xataa taxiida xayda buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu uhi sidaa waxaan u sharciyeynay oo axkaamtaa lagugu baneeyey si aan wax xaraja iyo wax dhiba aanay guudkaaga uso u ahaanin oo aanad u dareemin maadaama waxa weeyaan nebiga sala allahu alay wasalam dumar badan nafoo ay usoo hibeynayaan nafahoodii waxa weeyaan nebiga saasaa khiyaar loo siiyey looguna baneeyey arrinta noocaasa inuu khiyaar uu ku leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa kaana allahu kafuuran raxiiman ilaahay waxa uu tilmaamayaa in axkaamtaa uu sharciyeeyey ilaahay jala wacala yani inay raxma tahay lijamiici almakhluuqaat yani axkaamtiisu inay raxmad u tahay makhluuq oo dhan kaafirkooda iyo muuminkoodaba inay raxmad u tahay mu'miniinta inay raxmad u tahay ahlulislaamka ay waxa weeyaan ay tilmaamaysaa ilahay wuxuu yidhi turji turji man tashaau minhunna turji waxaa dib u dhigi man tashaau tii addoonto oo minhunna dumarka ka mid ah wa tuwi waxaad soo hayni ilayka xaggaaga waxaad u soo haynad usoo dumi man tashaau tii addoonto waman ibtagayta buu ilaahay yidhi jalla wacalaa ciddii aad tii aad dalabto oo min miman casalta ciddii aad ka dheeraatay ka mid a falaa junaaxa calayka wax dembigii kaama saarna way kuu bannaan tahay daalika taasay daalika taasaa adnaa u dhow an taqara inay degto oo acyunuhunna indhahoodu inay waxa weeyaan qabowsadaan walaa yaxzanna aanay murugoonin wayardayna inay raalli noqdaan bimaa aataytahunna ay ku raalli noqdaan wixii aad siisay kulluhunna dhammaantoodba wallaahu ilaahayna yaclamu waa ogayay maa fii quluubikum waxaa qalbiyada ku qarsanaysaan wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaa yahayna ahana doonaa caliiman alla cilmi badan oo waxba ka qarsoonayn xaliiman alla dulqaad badan oo addoommadiisu iyagoo caasinaya u dulqaad badan ayuu ilaahay jala wacala ahaa ayuu leeyahy ilaahay jala wacala aayaddan iyaduna waxa ay sheegaysaa ama ku saabsan tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo sida dumarkiisa uula dhaqmaayo ayb aayadani waxa ay tilmaamaysaa amaseba sheegaysaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay u bannaan tahay laba tafsiir baa aayaddan la saaray tafsiirka hore waxa weeye in nabiga sala allahu calayhi wasalam aanu ku waajib ahayn inuu dumarkiisa habeen yani waxa weeyaan habeennada u qaybiyo oo qofka dumar badan qaba waxaa waajib ku ah inuu ugu cadaalad sameeyo filmabiiti hoyga saasaa waajib ku ah qofka muslimka ee akthar min wa yani waxa weeyaan zawja qaba yani hal xaas wax ka badan qaba waxaa waajib ku ah inuu ugu cadaalad sameeyo mabiidka aayaddan ilaahay nebiga wuxuu ugu banaynayaa sala allahu alayh wasalam inay u bannaan tahay inuu tuu doono u tago tuu doonana dib u dhigo tuu doonana waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo hormariyo tuu doonana uu dib u dhigo tuu doonana habeenkeeda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhinac mid kale u tago yacni ta noocaasi inay u bannaan tahay ayaa ilaahay jala wacalaa uu ku tilmaamaya yacni qasmiga iyo mabiidka qaybinta la qaybinaayo inaanay nebiga waajib ku ahayne khiyaar uu haysto rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha radia allahu tacaala canha waxay tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaanu markaan wada hadlayno waqtiyada qaarkood waxaan ka oran jiray waxaan adigu mar walba meesha doontaad iska tegeysaa miya gurigaa doonto ayuu gurigu doonay mararka qaar mar nebigu calayhi salaatu wasalaam tegi jiray maalintii dambe ayaa aayadani soo degtay turji man tashaau minhuna watuwi ilayka man tashaa markaasaan idhi bay tidhi intuu igu dul akhriyu nebigu uhi caishaay ka waran markaasaan idhi bay tidhi ina dalika in kaana dalika ilaya fa inii laa uriidu yaa rasuul allah an unsira calayka axadan wallahi hadday taladu gacanteeda ku jiri lahayd cidna kugumaan doorsadeen oo inaad meel kala qabato ma ogolaadeen laakiin talan gacantay ugu jirinba waxay tihi caaisha radia allahu canha nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ku idhi markii aayaddani ay soo degtay ayaan hadalkaa ku idhi marka aayadda culamada qaarkood waxay ku xambaareen laka alkhiyaaru fi lqasmi wa tarki inaad u qaybiso oo si siman wuxuug u qaybiso liman shi'ta min aswaajik iyo inaad ka tagtaba khiyaar baad u leedahay taasi waa tafsiir aayadda la saaray tafsiirka kale aayadda la saaray waxa weeyaan turji man tashaau minhuna wa tuwi ilayka man tashaa dumarkiisu kaa soo hibeeyey taa doontana nebi maxamedow dib baad u dhigi oo waxa guurkeeda waad iska dhaafi taa doontana waad guursan oo way kuu bannaantaoo labaduba waa kuu jaa-is calaa haadaa maxay noqonaysaa aayaddu mid aayaadkii hore macnahooda caddaynaysa soo ma caaisha radia allahu tacaala canha waxay tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam mar alaala markaan arka gabadh gabadh intay nebiga u timaado tiraa nafteydaan kuu hibeynaya madaxaa layga boodi jiray ba tiri kuntu aqaaru min allati wahabna anfusahuna min annabiyi sala allahu alayh wasalam wa aqulu waxaan odhan jiray atahibu imra'atu nafsaha ma gabadh baa nafteeda nin isaga hibeynaysa saasaan odhan jiray bay tiri caaisha radia allahu tacaala canha falama anzla allahu turji man tashaau minhuna watuwi ilayka man tashaa waman ibtagayta miman cazalta falaa junaxa calayk aayaddu markay soo degtay ayaan waxaan idhi bay tiri nebiga ku uhi maa araa rabbaka ilaa yusaaricu fii hawaak wale rabbigaa waa ku jeceli wax alaala waxaad jeceshay waa lagu sharciyeynaya labada tafsiirtii aad doontaba saaro culimada muxaqiqiinta mufasiriinta waxay dhahan labada tafsiirba waa laba tafsiir aayaddu ay xambaarayso oo aayaddu waa caamo dumarkii nebiga isoo hibeeyey nebi ama waxa nebiga u bannaan inuu guursado ti uu doono ti uu doonona uu ka tago kadalika dumarkiisa nebigu sala allahu alayh wasalam yani oryo xaasaska waana waxa uu nebigu ku yahay mukhayar ayuu ku yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu waxa weeyaan mabiidka iyo hoyga ugu cadaalad fahmeeyo in shaaa qasam wa in shaaa lam yuqsim hadduu doonana waa u qaybanaya hadduu doonana nebigu alayhi salatu uma qaybinayo waana sida ay waxa weeyaan oo ibnu jariir atabari aayadda ku fasiray iyo waxa weeye xaafid ibnu kathiir ee uu leeyahay wa hada aladi ikhtaarahu xasanun jayidun qawi marka waa sidaas marka tafsiirka dambe marka lagu socdo waxay noqonaysaa waman ibtaqayta minman cazalta falaa junaxa calayk kii ciddii aad dalabto ee dumarkiisu kaa soo hibeeyey ah ee markii hore aanad waxa weeyaan ku qancin inaad guursato inaad guursato dib yani waxa weeyaan uga noqoto hadalkaaga waa mid kuu bannaan haddii tafsiirka hore la saaro ladhaa dumarkaaga kas yani mabiidka inaad u qaybisaa waa mid aad khiyaar u haysatana waxay noqonaysaa gabadhii mabiidka markii hore aanad siinin inaad siiso mar dambe waa mid iyaduna kuu bannaan waman ibtaqayta minman cazalta falaa junaxa calayk saas ayay aayadda tafsiirkeedu u noqonaya nacam ilaahay waxa uu sheegay xukunka xikmada ku jirta nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu siiyey akhlaaq tii ugu fiicnayd soo ma iyadoo khiyaar nebiga loo siiyey inuu qasmigaa siduu doono ka yeelo oo u dumarkiisa ciddi uu doono uu hoyan karo oo ciddii uu doono uu badin karo oo cidduu doono u yarayn karo ayuu haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam min xusni khuluqihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid u qaybiya si simanna ugu qaybiya mabiidkiiyo hoyga nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin ma waajib bay ku ahayd maya hadi kaanat min xusni khuluqihi calayhi salaatu wasalaam amaa ciddii aan nebiga ahayn ee rag ah nebiga calayhi salaatu wasa ragga ah ee dumar mutacadida leh waa ku waajib inuu qis ku cadaalad sameeyo qismada iyo mabiidka iyo hoyga ayib taasi waa mid masalada labaad aan rabo inaan tilmaamaa waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaaray xataa inuu marka uu safrayo uu intuu u qori tuuro tii uu soo baxo qorituurku ay raacdo ilaahay waxa uu yidhi xikmadda xukunkaa ku jirta waxa weeye in dumarka muuminaadka ee ummahaatulmuuminiinka ahi ee aafooyinkaaga ahi markay warkaa ogaadaan in ilaahay xukunkaa sharciyeeyey ilaahay agtiisana uu ka yimi alla xikmad badanna uu yahay wixii ummadiisa u khayr badan iyo iyo iyo addoommadiisana uu garanaa u cilmi badan uu yahay waxa ay ka faa'iidayaan buu ilaha yidhi markay sidaa ogaadaan inay ku degaan ku raalli noqdaan aanay murugoonin aanay xiqdi iyo xumaani calooshooda gelin aanay midkoodba mid maradaynin saas ayaa nebigu alayhi sa ayaa xikmadda ku jirta waa taasuu yidhi ah marka ilahay ummahaatulmuuminiin laftooda yani waxa weeye inay nebiga xaraj ku ridin oo aanay iyaga nebigu isku dhicin oo aanay iyaga laftooda isku dhicin oo aanay isjiidjiidanin ayuu ilaahay jala wacalaa ka ilaalinaya waxay aayaddu daliil kale u tahay in ilaahay axkaamta sharciga uu sharciyeeyo ilaahay uu xikam u sharciyeeyo uu xikam uu sharciyeeyo wallahu yaclamu ma fi quluubikum ilaahay waa ogaya wixii quluubtiina ku sugan aayaddaas waxa ay tilmaamaysaa in ilaahay jala wacalaa uu inooga cilmi badan yahay quluubteenna waxa ku jira ah oo waa maxay macnaheedu macnaheedu waxa weeyaan bay culimmadu yidhahaan wallahu yaclamu ma fi quluubikum dumarka saa ugu cadaalad sameeya laakiin wixii aan idinku cadaalad samayn karin oo waa maxay waxaanay raggu ku cadaalad samayn karin waa xubbiga iyo kalgacalka oo ninku dumarkiisa uu kala jecel yahay rasuulkuna sala allahu alayh wasalam dumarkiisa uu kala jeclaa nebigu maxaa lagu yihi haddaad ugu jecesho ugu jecel nebigu alayh salatu salaam caaisha buu nebigu alayh salaatu wasalaam hal hal haadii kaanat min alxayf ma cadaalad daray ahayd laa wallahi taasi waa qof iyo kartidii ah ilaahay baana qofku kama cadaalad samayn karo ta noocaasa laakiin ninka raggaa wixii ilaahay uu ku waa wuxuu ilaahay ku waajibiyey wixii uu ka cadaalad samayn karo inuu ka cadaalad sameeyo amaa taas taas taas suurtagal ma inuu qofku ka cadaalad sameeyo wallahu yaclamu ma fi quluubikum macnaheedu waa caynkaasa la yidhi wa kana allahu caliiman xakiima ilahay wuxuu yidhi laa yaxilu laka nisaau dumarku kuma xalaal aha min bacdu laa yaxilu laka anisaau min bacdu dumarku kuma xalaal aha kadib int min bacdi aswaajika almawjuudaat dumarkaagaa dabadi dabadood dumar kaloo kuu bannaan inaad guursataa nebi maxamedow ma jiraan walaa an tabadala bihinna inaad ku bedeshaano kuuma banaano iyaga min aswaajin dumar kale oo intaad iyaga furto aad halkooda mid kale soo gelisaano ma banaano walow acjabaka aadba la dhacdid xusnuhunna quruxdooda dumarkaa kale kuwa kalead isleedahay guurso walow quruxdoodu ha kuba cajab gelise ma banaano inaad kuwa dumar ku bedeshid ilaa maa malakat yamiinuka wixii dumara addoomee gacantaadu ay mulkiday mooyaane iyaga kuwa inaad bed yacni waxa weeyaan dumar kale ku bedesho iyo inaad dumar kale oo waxa weeyaan addoomaa guursataaba iyadu way kuu bannaantay amaa dumarkaagaas yacni waxa weeyaan xaraa'irta ah ee waxa weeyaan xorta ah ee aad qabto ee sagaalka ah ma bannaana baa lagu yihi nebigu alayhi salaatu wasalaam inaad dabadood dumar la guursato haadii maxay ka mid tahay waa min fadli illaahi caza wajal markay ilaahay iyo rasuulkiisa doorteen adduunyo ay ka tegeen ayuu ilaahay muxuu ugu abaalguday saddex shay inay noqdaan ummahaatulmuuminiin inuu ilaahay xumaan oo dhan ka daahiriyo mansiladooda rifciyo in nebiga sala allahu alayh wasalam loo diido inuu cid kale oo dumaroo xaraa'ira uu la guursado iyo inuu qaarkood intuu furo qaar kale ku bedelo waadix ilkalamda ayib wa kaana allahu ilaahay wuxuay calaa kulli shayin raqiiban shay kastaba ilaahay mid ilaahay wuxuu aaday shay kasta oo aad samaynaysaan mid daalacanaya oo xafiid ku ah oo mudalic ah oo markhaati ka ah oo aanu ka qarsoonayn aayaddan laba tafsiir baa la saaray labada tafsiira la saaray waxa weeye tafsiirka hore in la yidhaahdo nebi nebi maxamedow kuma bannaana dumarkaagaa sagaalka ah ee cismadaada ku jira ee ilaah iyo rasuulkiisa doortay ee aakhiro ka doorbiday adduunyo in waxa weeyaan aada cid la guursatid iyo inaad dumar kale ku bedeshid toona tafsiirka aayadda waa la saaray waxaa kaloo lagu fasira aayadda laa yaxilu laka nisaau min bacdu dumarka aanu kuu sheegnay inaad geydo qaar aan ahayn oo kale oo dambe ku banaani ma jiro ilahay muxuu uri yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka esh azwaajak soo nebiga looma tirinin azwaajaka alati aatayta ujuurahuna wamaa malakat yamiinuka mima afaa allahu calayk wa banaati camika wa banaati camaatika wa banaati khaalika wa banaati khaalaatika alati haajarna macak inta aanu aayaddaa kuugu sheegnay ayaad geyi kartaa oo kuu bannaan ciddii ka soo hadhay kuuma bannaana soo tafsiir kalema iyaduna labaduba way is imanayaane isma diidayaan dayib macnaato aayaddaa dambe tafsiirkaa marka la raaco waxay noqonaysaa nebiga uma bannaano nisaau ahlilkitaab inuu guursado nebigu calayhi isalaatu wasalaam nisaau ahlilkitaab inuu guursado uma banaana yani waxa weeye sidaas ayay noqonaysaa ilahay wuxu uhi walaa an tabadela bihina min azwaajin walow acjabaka xusnuun inaad dumar kale ku bedeshaana kuma banaan oo lagumana aan la guursanin keliye oo waxaa laga ya in aayadda laga fahmo inaad la guursataan kuu banaanayn laakiin inaad midkood furto ood mid kale kusoo bedeshaa way kuu banaanta ilahay wuxu uhi taasina kuma banaana taasina kuma banaana sidaa awgeed ba aayaddu waay furt waxay tusisay nabigu calayhi salaatu wasalaam inaanay u banaanayn xataa intuu midkood furo inuu waxa weeyaan gabarh kale ku bedelo ama inuu midkood furo oo aanu cidna kusoo bedelin taa ayaddu miyay ka hadashay inuu midkood furo aanu cidna kusoo bedelin taasi nebiga waa u banaantahy sala allahu alayh wasalam waa caynkaa wey dumarka ilaahay uu sheegayay cismadiisa nebiga sala allahu alayh wasalam ku jiray waxay ahaayeen waa caaisha wa xafsa wa umu salama wa umu xabiiba wa zaynab bintu jaxish wa maymuuna wa juwayriya wa sawda wa safiya kuwaas ay ahay nebigu alayhi salaatu wasalaam yani waxa weeyaan dumarka ilaahay uu leeyahay ma furi kartid cidna kuma bedeli kartid waana ilaahay mahadnaq uu uga mahadnaqaayo waxa weeyaan sidii ay yeeleen oo ah doorashaday doorteen nebiga alayh salatu wasalaam walow acjabaka xusnuhuna waxaa laga soo saaray xukun sharciya oo waxaa la yidhi waxay aayaddu ku tusinaysaa inay bannaan tahay ninku gabadha uu gursanayo inuu eego oo xaggee laga keenay de sideed ku ogaatay inay qurux badnaayeen daan la eegin walow acjabaka xusnuhunna sidaa awgeed qofku hadduu gabadh u geed fadhiisanayo ama guur iyo damac uu ka hayo waxaa waaji yani sharci ah inuu arko siduu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam undur ilayha muqira bnu shucba nebigu wuxuu ku uhi war gabadhaad gursanaysa iska eg fa inahu axra an yu'dama baynakuma taas ayaa waxay u mudan tahay in waxa weeyaan guurkiinu uu daa'imo aanad hadha hore waa lay qariyey rasuulkuna sala allahu alayh wasalam wuxu uhi tunkaxu lmaratu liarbacin limaaliha afar shay baad rag dumar u guursadaan inuu xoola u galo israa xoogaa way haysaa bal xoogaaga aad heshid walijamaaliha iyo inuu quruxdeeda u raaco walixasabiha inuu reeray ka dhalatay oo yani waxa weeyaan iyo farabadnaantooda u raaco walidiiniha inuu sharafteeda u guursado nabigu nabigu wuxu uhi fadfar bidaati diin tarbadeedaag waxaad ku dadaashaa inaad taa diinta la guursato gacmuhu ku booroobe yani yaanay ku seegin waayo dee quruxdu way suulaysaa oo maxaa qurux suulinaya dee waa la gaboobaya deedna quruxdii waa tegaysaa haadi waaxida maalkuna waa suulaya badana intuu nin maal u guursaday gabadho deedna uu hadhowto rifty valley ku dhacday walijamaaliha walixasabiha dee xasabkeeduna hadday gabadhu kugu xumaatay gabadh bilaa diina noqoto dee reerkay ka dhalatay waxba ku anfici maayo soo saama marka waa sidaas wey ilaa maa malakat yamiinuka macnaheedu waxa weeye laakin maa malakat yamiinuk wixii gacantaadu ay hantiday ee min alimaai dumar dumar addoomma ah fahuna xalaalun laka xalaal bay ku yihiin min gayri xasrin bicadadin mucayan iyagoo aanay tiro kuugu xidhnayn tiro kuuguma xidhna baa lagu yihi nabiga alayh salatu wasalaam kuwaasi oo iyagoo ay kuu bannaan tahay aayaddan aayaadka nebiga lagula hadlayo waxay ku tusinaysaa in nebigu mukalaf uu yahay o axkaamta sharciga uu mukalaf ku yahay soo saa ma a waayo haddaanu nebigu axkaamtan mukalaf ku ahayn oo uu gaadhay sida dadka qaarkood ay yidhaaheen yani hadday jiri lahayd derajo la gaadho oo in qofka shar sharciba aanu qaban oo waxbaba aanay waajib ku ahayn oo axkaamta sharcigu ka dhacayso nebi maxamed baa gaari lahaa hadalka noocaasna waa hadalay suufiyadu ku wareegaan ana mid baatila caisha radiallahu canha waxay tidhi aayaddan markii ay ka warramaysay waxay tihi rasuulku muu dhimanin ilaa ilaahay dumar oo dhan u xalaaleeyey maa maata rasuulu llahi sala alla alay sl xataa axalla allahu lahu nnisaa ilaa ilaahay dumar oo dhan u baneeyey lam yamut rasu umu salamana waxay tihi lam yamut rasuulu llahi sala allahu alay wasalam xataa axalla allahu lahu an yatazawaja min annisaa'i maa shaa ilaa daata maxram nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaddaa sheegaysa inuu sagaalkaasoo keliya ay u bannaan yihiin oo aanu waxa weeyaan cidna ku bedeli karin kuwo kalena guursan karin aayaddaa waa la nasakhay bay tidhi o rasuulku sala allahu caleyh wasalam umu salamiya waxaa la caaisha sidaas nebigu alayhi salatu salaam ma dhiman ilaa ilaahay dumarkii u baneeyo xukunkaa la jebiyey oo nebiga waxaa laga xaaraantimeeyey keliya gabadh maxram ah oo aanu geyin ama intii kale waa u bannaan tahay baa la yidhi marka ahlucilmiga qaar baa yidhi aayaddu waa waa mansuukho sidaas yidhi ahlucilmiga qaarna waxay yidhi labada aayad waa muxkamo iskamana hor imanayaan sheekhow ayib ee macaanida aynu sheegnaa lagu xambaaraya waay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka lahaayow laa tadkhuluu ha gelina buyuuta nabiyi guri nabiga calayhi salaatu wasalaam guryihiisa ilaa an yu'dana lakum in laydiin ogolaado mooyaane oo laydinku yeedho ilaa an yu'dana lakum in laydiin ogolaado oo laydin yeedho oo laydinku yeedho ilaa tacaamin cunto hayra naadiriina inaa waxaala aad tihiin cuntadaas intay bislaanayso kuwa guriga ku sugaya qaaraan ahayn walaakin hase hatee idaa duciitum haddii laydinku yeedho fadkhuluu oo laydinra kaalaya oo guryaha nebiga laydinka yeedho ama laydinka casumo fadkhuluu gala fa idaa dacimtum markaad cuntadii laydinku yeedhay cuntaan ha fadhiisaninoo war ha qabsanine fantashiruu arlada ku faafa walaa musta'nifiina lixadiisin idinkoo weliba ah xaalaa tihiin qaar aan qaar aan waxa weeyaan u dheg raaricinaynin lixadiisin sheeko oo aan meesha sheeko ka qabsanaynin markay cuntadii dhammaystaan inna daalikum taasi ficilkiinaasi inaad guriga nebiga idan la-aan ku gashaan ama marka laydin yeedho ee cunto iyo wixii lamida laydinku yeedho marka cuntadii iyo wixii laydinku yeedhay dhammaysataan inaa iska sii fadhiisataan oo war ka qabsataan iyo sheeko ficilka noocaasi kaana waxaad yu'di nebiya mid nebiga dhibaya fayastaxyii minkum markaasuu nebiguna idinka xishoon jiray maaragta hadda wallaahu ilaahay laa yastaxyii min alxaqi xaqa kama xishooda ilaahay oo waa idin baraarujinaya waanu idiin sheegaya hadalka ficilkaasi inuu qalad yahay waidaa sa'altumuuhu nabigu ilah yihi afooyinkii hooyooyinkii muuminiinta dumarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa weydiinaysaan mataacan yani waxa weeyaan baahi markaa weydiinaysaan oo aa wax uga baahataan inaa wax weydiisaan sawaan waxa weeyaan waxaa weydiinaysaan ama ahaado yani mataaca dunyo ha ahaado ama ha ahaado axkaam sharciya rabtaan inaa weydiisaane fas'aluhuna waxaa wax ka weydiisaan min waraa'i xijaabin dalaq guriga nebiga ha iska odhanine min waraa'i xijaab albaab dabadii iyo waxa weeyaan xijaab dabadii iyo iyagoo xijaabkoodii sita oo mutasatiriina waxa weeyaan weydiiya daalikum kiinaasi kiinaasaa adharu u daahirsan liquluubikum quluubtiinna iyo wa quluubihinna quluubta yani waxa weeyaan ummahaadka muuminiinta wamaa kaana lakum idinmay sugnaanin idinma banaana an tu'duu inaad dhibtaan rasuula allahi rasuulka ilaahi walaa an tankixuu iyo inaad guursataan aswaajahu dumarkiisii min bacdihi isaga dabadii abadan weligin midna idin labada midna idinma banaan idinma banaana marnaba inaad nebi maxamed dhibtaan dumarkiisii markuu nebigu ka dhintay kadib inaad guursataana idinma banaano inna daalikum kiinaasi kaana wuxuu ahaaday ficilka noocaasi cinda allaahi ilaahay agtiisa cadiiman mid weyn aayaddan waxay kusoo degtay zaynab bintu jaxsh markuu guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu u sameeyey waliimo iyo casuumad aada u wanaagsan oo hilib iyo waxa weeyaan khubus iyo laxoo laga dharkay markaasaa rasuulku sala allahu alay wasalam dadkii u yeedhay qoladii dadkii loo yeedhay koox ka mid ah saddex nin bay ahaayeen baa la yidhi ayaa nebiga sala allahu alay wasalam markii cuntadii ay dhammaatay casuumaddii ay dhammaatay gurigii inta iska dhex fadhiisay sheeko ka qabsadeen rasuulku sala allahu alay wasalam aad buu u xishood badnaa waxay yidhahan saxaabadiisu radia allahu tacala canhu nebigu wuu ka xishood badnaa gabadh yar oo waxa weeyaan yani garoob ah rasuulku al yani wuu ka kaana kaana ashadda xayaan min alcadraa'i fii khidriha gabadh yar oo dhalinyaro ah oo aan guur hore u arag rasuulka alayhi salaatu wasalaam waa ka xishood badnaa nebigu alayhi salatu wasalaam markuu arkay inay fadhiyaan buu iska baxay caaisho u tegey guryihiisii buu iska soo maro bal wuxuu is yiri bal hadda intay inay hadalka dhammaystaan caaisha waxay tiri radia allahu tacala canha markuu nebigii soo galay ayaa waxaan ku idhi nebi maxamedow ka waran gabadhaad guursatay kayfa wajadta ahlak ehelkaayi ka waran baaraka allahu laka allaha kuu barakeeyo tumaa odhan lahayd sidaa camalin iyo bur bay la dhici lahayd ninkeeda waxay tihi guryihii kale nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu soo ayuu soo maray haddana nabigu alay slam umu salama xafsa mid walba sidii aan ka wari bay ku tiri nabigu alayhi salatu salaam markuu dumarkii soo salaamuu ku noqday gurigii waa nimankiiyo fadhiyo hadalkii haysta nabiga alayh salatu slam haddana waa baxay caaishuu ku noqday radia allahu tacala canha markaasay aayaddani soo degtay sababtay kusoo degtay aayaddu sidaas ayay ahayd sababtay kusoo degtay aayaddu caynkaas ayay ahayd marka ilaahay wuxuu muslimiinta ka waaninaya horta nebiga alayh salatu wasalaam guryihiisa inay galaan idan la-aantood oo inay guryaha nebiga iska galaan iyagoon idan idan weydiisanin mid bannaan maaha oo miyay bannaan tahay xukunkani ma nebigu ku gaarayay mise cid walba muslima gurigooda waa u yaalla ha xaggaa kusoo marteen suurat esh annuur ayib waxaa kaloon iyaduna bannaanayn oo ilaahay muslimiinta uu ka waaninaya inay intay guryaha nebiga tagaan iyadoo cuntadii loogu yeedhay aanay bislaanba inta la bislaynaya ay kusii sugaan taasina waa qalad waxaa kaloo aayadda culimmadu ay ka soo saareen ilaahay wuxuu uhi ciddii loo yeedhay guryaha gala ninaan loo yeedhin bo isagu isa soo maaragtay isagu isu yeedhay kaasina inaanay bannaanayn inuu ficilka noocaas inaanu bannaanayn si ogeed ba ilahay wuxuu leeyahay ilaa idan a heshaan ogolaansha a heshaan yaani waxa weye nebiga alay slam buyudiisa ha tegina markaad tagtaan ee casuumadii laydin fidiya ha dhammaysataanna arladiina ku faafa oo culays ha ku noqonina cidda yani waxa weyaan ama cursiga iyo arooska laydinka yeedhay iyo dadka guriga le ha culaysinina dadka qaarkood maxay sameeyaan marka aroosyada qaarkood looga yeedho ama yani xafalaadka qaarkood waxaa laga yaabaa in intay jaad soo qata intay guriga fadhiistaan oo ay dabeedna ciddii guriga lahayd iyo qofkii cursiga ahaa ay mashquuliyaan soomaalida xaqiiqatan xikamkeeda waxaa ka mid a aroos lagumana raago lagamana raago maxaan saa u leeyahay de dee nebigu alayh salatu salam ayadda markay soo degtay zaynab bin jaxaash cursigeeda ayuu nebigu cariis ku ahaa rasuulka alayh salaatu wasalaam ilaahay waxa uu leeyahay arrintaasi nebiga ayay dhibaysaa nebiguna waa idinka xishoonayey laakiin ilahay xaquu idiin sheegay idinka xishoon maayo ilahay waxa aayadda waxaa kaloo aayaddani ay tilmaamaysaa inay waajib tahay xijaabka aynu aayadda dambe kaga hadli doonno insha allahu tacaala iyo in dumarka umahaadka muuminiinta marka wax la weydiinayo aan guryaha dalaq la iska odhanin si awgeed ba caaisha markay dadka wax u dhigayso sitaar bay ka xidhan jirtay min warai sitaar baa wax looga weydiin jiray oo ardaydeedii ay cilmiga uga dhigi jirtay culimadu waxay dhaheen sitaarka halkan waxaa looga jeedaa min warai xijaab wax faasilo labada qof kala qariya culimada qaarna waxay dhaheen min warai xijaab waxaa loo jeedaa xijaabkay gabadhu xidhan tahay ayaa loo jeeda laakiin umahaatu lmuuminiin ayuhumaa ablaqu fii xaqihim koodeebaa xeel dheer xaqooda faasilka waayo xijaabka maxaa la idhahaa alfaasilu bayna shayin baa xijaab la idhahaa ilaahay waxa uu yidhi idinma banaan inay nebi maxamed dhibtaan aayaddu maxay sheegaysaa an tuduu rasuulallahi waxa weeye inaad nebiga dhibtaan oo ficilkan ha ku dhibtaan guryaha inaad sii fadhidaana ama a guri aan laydinka yeedhin aad gashaan ama isidaanlaan aad ku gashaan inaad nebiga dhibtaan oo aflagaadaysaan oo munaafiqiinta iyo kuwii lamidka waxay dhaheen waar ninkii inanu inankiisii furay gabadhu inankiisii furay buu guursaday inaad nebiga dhibtaan idinma banaana ilaah iyo rasuulkiisa inaad dhibtaan idinma banaana oo maxaa kamid ah adyada nebiga nebiga cayda lacaayaa kamid a ilahay cayda lacaayaa ka mid ah haadihi min almuxaramaat waa gaalnimada waaweyn ayay ka mid tahay sida awgeed wax kasta oo adiye ah oo nebi maxamed dhib ku ah ma banaana waxaa aayaddu ay talmiixinaysaayoo kale ummahaatu lmuuminiin inaanay nebiga dhibin oo aanay nebiga kiira iyo hinaasa ku dhibin aanay isu qabqabsanin radia allahu tacala canhum taas lafteeduna waa loogu talmiixinaya wamaa kaana lakum an tu'duu rasuula allahi walaa an tankixuu aswaajahu min bacdi waxaa ka mid ah axkaamtuu nebigu khaaska la yahay inaanay bannaanayn dumarkiisii uu ka dhintay in dabadii la guursado laakiin dumarkaasi waa inay laba shardi u afsadaan waa inuu nebigu meher ugu xidhna waana inuu nebigu alayh salat sla la aqalgalay amaa dumarku nebigu sala allahu alayh wasalam furay intuu mehersaday isagoo la aqalgelin kuwaas waxaa u bannaan inay cid kala guursato waadix masalada aayadda horeynu kusoo sheegnay soo ma oo wasarixu fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxan jamiilan waxaynu nidhi haddii gabadhi inuu nabigu uu nebiguna furo cid kalena aanay u banaanayn maxay faa'iiday khasaaray taaginta mise faa'iido idan taas iyada halkaasaynu kaga soo hadalnay ilaahay wuxuu yihi ina ina dalikum kaana cinda allahi cadiiman waa dembi weyn oo kabaa'ira arrinta noocaasi sidaa ogeed baa ahlu lislaami min ahli sunnati waxay isku waafaqsan yihiin masalada noocaas ah iyo inaanay bannaanayn rasuulka sala allahu calayhi wasalam in dumarkiisa dabadii la guursado inay muxaram tahay ayib y ajmaca alculamaa wuu yihi ibnu kathiir ajmaca alculamaau qaatibatan calaa ana man tuufiya canha rasuulu llahi sala allahu alayh wali wslam min azwaaji annahu yaxrumu calaa gayrihi tazawujuha min bacdi liannahuna azwaajuhu fi dunya waalaakhira wa ummahaatu lmuuminiina kama taqadam waاkhtalafuu fi man dakhala biha uma طallaqaha fi xayaati gabadhii intuu guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la aqalgalay dabadeedna uu furay ma u bannaan tahay cid kale inay guursadaan laba qowl baa taa laysugu hayaa oo culimada qaarkood waxay yidhaahdeen uma banaana culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen way u bannaan tahay ama man tazawajaha ama gabadhi uu mehersaday uma طallaqahaa furay qabla an yadkhula biha intaanu intaanay is arag famaa naclamu ma ogin fii xilliha ligayrihi walxaalatu haadi inay u xalaal tahay gayrkii nisaacan muran kuma ogin ilah wuxu uhi in tubduu shay-an haddaa wax qarisaan aw tukfuuhu in tubduu shay-an haddaa wax muujisaan muujisataan aw tukfuuhu ama aa qarisaan oo quluubtiina aa ku qarisaan fa ina allaha kaana bikulli shayin caliiman aayaddan culimada qaarkood waxay sheegeen nin saxaabada ka mid a ayaa wuxuu yidhi hadduu nebi maxamed dhinto oo uu caaisho ka dhinta caaishaan guursanaya culimada qaarkoodna waxay mufasiriintu sheegeen inuu dalxo ahaa markuusaa leeyahayna waxa uu u leeyahay qiimaha ay caaisho lahayd radia allahu tacaala canha iyo waxa weeyaan wanaagooda jacayl uu jeclaa radia allahu tacala canhu markaasuu ilahay wuxuu ihi in tubduu shayan aw tukfuu faina allaha kaana bikulli shayin caliiman wallahu subxana wa tacala aclam waxkam وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك